بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabka calaamu sunnat almanshuura khaasatan waxaynu ku dhex jirnay eh, alruknu athaani aliimaanu bilmalaa'ika casharkaana wuxuu noqonayaa casharka sagaashan iyo shan waana qeybtiisa labaad oo aynu ku sharaxayno su-aasha toddobaatan iyo lix marka su-aashii ahayd udkur bacda anwaacihim ay macnaha malaa'igta biictibaari maa haya'ahum allahu lahu wawakalahum bihi macnaha taas acmaashoodii ayaynu tilmaamaynay malaa'igtaynu ku dhex jirnay marka shan baynu soo sheegnay ee, ilaa shan iyo toban buuna shiiku sheegay waa anagina shan shan baan u sharaxaynaa shanta labaad marka ayaynu halkan ku sharaxaynaa waxa uu yidhi shiikhu raximahullahu tacaala waa qeybta lixaad waxa uu yidhi wa minhum waxaa ka mid ah malaa'igtii man yaxfadu alcabda kuwa addoonkii xifdinaya min bayna yadayhi wa min khalfihi wa hum almucaqabaat kuwa addoonka loo xilsaaray inay xifdiyaan hore iyo gadaal dhinac walba ka xifdiyaan oo waxa weeye la yidhaahdo mucaqabaat ayaa ka mida buy waxaa tilmaamaysaa aayadda fi suurati aracdi allah uu yidhi lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illah lahu ee addoonkii waxaa ee, uu leeyahay mucaqabaat waa kuwo iscirbinaya o isbedbedelaya oo waxa weeye xifdinaya min bayni yadayhi wa min khalfihi horay iyo gadaalba way ka xifdinayaan oo waxa ay eh, addoonka xifdinayaan eh, yaxfaduunahu min amri illah amarka ilaahay bay xifdinayaan marka axaadiidna waa ku sugnaatay addoonka in ilaahay malaa'igu diyaariyey wax walba ka xifdinaya oo axaadiidta adkaarta iyo qofku hadduu adkaarta mar walba qabo oo bisinka qabsado adkaarta inuu shaydaanku usoo dhowaanayn oo malaa'ig ka xifdinayso Eh, amaa markuu qadarka rabbi yimaado inay markaa ka wareegayaan oo qadarta rabbi aynan celin karin calaa kulli xaal marka malaa'ig xafada la yidhaahda ayaa jirta oo allah subxaana wa tacaala sidaa u diyaariyey waa qeybta lixaad marka aayadaasaana magaca ku sheegtay mucaqabaat in la yidhaahdo Mm. Eh, waxa uu yidhi qeybta toddobaad wa minhum waxaa ka mid ah eh, almuwakalu biljannati wa naciimiha qolada loo xilsaaray jannada iyo naciimkeeda oo khasanatuljanna la yidhaahdo ayaa ka mida wahum ridwaan waxa weeye waman macahu waa ridwaan iyo ciddii la jirta oo waxa weeye isaga caawinaysa marka khasanatuljanna allah waxa uu ku sheegay aayadda fi suurati zumar wasiiqa aladiina ataqow rabbahum ila aljannati zumara markii jannadii loo kaxeeyo oo waxa weeye iyagoo koox kooxa loo kaxeeyo jannadii wasiiqa aladiina ataqow rabbahum ila aljannati zumara xataa idaa jaa'uuha markay yimaadaan wafutixat abwaabuha wa qaala lahum khasanatuha halkan way macal shaahidku wa qaala lahum khasanatuha salaamun calaykum dhibtum fadkhuluhaa khaalidiin marka khasanatu abal ee khasanatu ljanna jannada kuwa ka shaqeeya khasana waa shaqaalaha la yidhahdaa ka shaqaynaya oo u xil saaran oo jannada ka shaqaynaya wuxuu yidhi shiikhu markaa wahum ridwaan waman macahu ridwaan baa u madaxa ayuu yidhi magaca marka in la yidhahdo ridwaan ayaa u magac u madaxa culamadu waxay yidhahdeen xadiis saxiix oo ku sugnaaday ma jiro aayadno kuma sugnaan laakiin eh, aqwaal culamaa unbaa sidaas tafaasiirta iyo culummada iyo ayaa un sheegay oo sidaas maaragtay u tilmaamay ama aayad iyo xadiid magacaas ridwaan waxa weeye culummadu waxay yidhaahdeen lama hayo marka allahu aclam laakiin waxaa ilaahay ku tilmaamay khazana wa qaala lahum khazanatuha waa kuwii jannada u xil saaraa oo ka shaqaynayay oo min almalaa'ika ah qeybta sideedaad wuxuu yidhi shiikhu wa minhum waxaa ka mid a almuwakalu kuwa loo xil saaray binnaari wa cadaabiha naarta iyo cadaabteeda kuwa loo xil saaray ayaa ka mida wa hum maalik waman macahu min azabaniya waxa weeye waa maalik iyo kuwa la jira oo la yidhaahdo azabaniya azabaniya ayaa ka mid a wa ru'asaa'uhum tiscata cashar sagaal iyo toban ayaana la sheegay inay yihiin halkan markaa jannada naarta waxa weeye iyadana naarta inay waxa weeye loo xil saaray oo waxa weeye maaragtay ay malaa'ig maamulayso waa laynoo sheegay waxaana madax u ah oo laynoo tilmaamay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk qaala inakum maakisuun marka maalik waxaa la yidhi waa ninka waa melagga madaxda u ah nin lama odran karo oo waxa weeye waa sabqu lisaan in la yidhaahdo nin iyo dumar lagu tilmaamo malaa'igta waa khalad waayo mushrikiintii baa yidhi malaa'igta waa banaatullah oo ku gaaloobay marka inagu ma kala saarayno oo waxa waxaanu leenahay melek min almalaa'ika ayaanu leenahay marka maalik ayaa la yidhaahdaa wa kuwa ahlu naarkii markay naarta ku jiraan oo gubtaan ayay waxay leeyihiin wanaadow yaa maaliku maalik bay u dhawaaqayaan liyaqdi calaynaa rabbuk ilaahay noo bari nafta ha naga qabto dhimannay oo sidan kuma jiri karne qaala inakum aakithuun waad ku jiraysaan bali kama baxaysaan marka maalik waa naarta ayuu mas-uul ka yahay baa la yidhi amaa kuwa la shaqaynaya oo khasanatu naar ah iyadana fi suurati zumar ayaa lagu sheegay waxa weeye wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara xataa idaa jaa'uuhaa futixat abwaabuhaa wa qaala lahum khazanatuha ujeeda wa qaala lahum khazanatuha marka khazana waa kuwa ka shaqaynayey oo waxa weeye naarta iyaguna u xil saaran amaa inay tiscata cashar yihiin waxa weeye aayaddii kalaa tilmaamaysay oo allah uu yidhi lawaaxatu lilbashar calayha tiscata cashar wama jacalnaa asxaaba annaari ila malaa'ikatan wama jacalnaa ciddatahum ila fitnatan liladiina kafaruu marka inay sagaal iyo toban yihiinna halkaasaa lagu sheegay oo waxa weeye la inoogu tilmaamay inay yihiin sagaal iyo toban laakiin aakhirka maxaa la yidhi wamaa yaclamu junuuda rabbika ila hu wamaa hiya ila dikraa lilbashar waa fi suurati mudathir marka allah uu kaga hadlayay marka sagaal iyo tobankaas ayaa la yidhi khasanatu naar la yidhahdaa oo ka shaqeeya oo shiikhu wuxuu yidhi iyagaa madax u ah laakiin intaa inay ka badan yihiin baa dhici karta walcilmu cinda allah calaa kulli xaal marka taasna waa la inoo sheegay waa qeybta sagaalaad waxaynu ka soo hadalnay lix waxaynu nidhi waa kuwa xafadada toddobana waxaynu nidhi waa jannada kuwa xifdinaya sideed weeye marka tani oo naarta waa sideed wa sagaal waxa uu yidhi qeybta sagaalaad wa minhum mulmuwakkalu bifitnati alqabri kuwa su-aasha addoonka marka la aaso ku weydiinaya wahu munkar wa nakiir buu yidhi labadaasu u sheegay munkar wa nakiir cadaabulqabri iyo imtixaankiisa iyo fitankiisa inuu jiro oo su-aalo la isweydiinaya axaadiis badan baa ku sugan oo waxa weeye mar alla markii addoonka la xabaalo oo laga dareero ayaa la soo fariisinayaa malaa'ig baa u imaanaysa su-aalaha la weydiinayaa man rabbuka rabbigaagu waa kuma waman nebiyuka nebigaagu waa kee wamaa diinuka diintaadu waa maxay su-aalahaasaa la weydiinayaa su-aalaha markaa yaa weydiinaya axaadiidta qaar waxay leeyihiin oo tilmaamayaan macnaha waa la soo fariisinaya malaa'ig baa u imaanaysa qaarna way tilmaamayaan oo waxaa munkar iyo nakiir ku tilmaamay oo saa u magacaabay xadiidka abi hurayra waxa weye min xadiidi abi hurayra cinda tirmidiy imaamu tirmidi uu wariyey wuxuu yidhi nebigu idaa qubira alcabdu addoonkii haddii la xabaalo ataahu malakaani laba melag baa u imaanaya aswadaani asraqaani yuqaalu axaduhumaa munkar waalaaakharu annakiir labadaa magac bay leeyihiin laba malag oo laga baqayo oo sifo laga baqa leh oo madmadow oo cagcagaaran asraqa eh, boorboorka ayaa u imaanaya oo laga cabsanayo oo cabsi gelinaya markaasay fariisinayaan su-aalahaasaa la weydiinaya xadiidkana waa xadiid saxiixa oo sunan tirmidi iyo saxiixaba ayuu sheekh albani ku saxiixinayaa ibn abi caasim fi sunna markuu axaadiidtaa keeno wuxuu leeyahay inay munkar iyo nakiir su-aalahaas jiraan axaadiid baa ku sugnaatay waxa weeye tuujib alcilm cilmi waa jebinaysa marka waa qolada qeybtaasna waa qeybta sagaalaad wa marka waa iyagana allah subxaana wa tacaala ayaa sidaas eh, axaadiidtaasaa ku sugan toban waxa weeye qeybta tobnaad wa minhum waxaa ka mid ah xamalatul carshi kuwa xambaara waxa weeye carshiga allah subxaana wa tacaala waxa weeye eh, carshiga allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay eh, maalinta qiyaamaha inay carshigu xambaarayaan thamaaniya waxa weeye wa carshu rabbika fowqahum yowmaidin thamaaniya sideed inay xambaarayaan sideeddaasi markaa waa sideed malaa'iga oo waxa weeye waa min almalaa'ika aayad kale aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim waana soo tilmaanay marka waxa weeye wayastakfiruuna liladiina aamanuu calaa kulli xaal marka xamalatul carshi baa la yidhahdaa sifadooda ma naqaan xadiid baa jira daciifa oo waxa weye xadiidul awcaa la yidhaahdo oo sunanka iyo warinayaan oo xadiidkii cabaas oo waxa weeye xadiidul awcaal marka xadiidkana waa daciif oo waxa weeye ma sugna in la eh, oo culummadu waa daciifiyeen marka walcilmu cinda allah laakiin inay sideed yihiin oo xamalatul carshi yihiin baa la inoo sheegay intaasaa inagu filan marka calaa kulli xaal kuwaasna waxay ka mid yihiin waxyaalaha acmaashooda la inoo tilmaamay oo ay qabanayaan oo ilaahay u xil saaray marka insha allahu tabaaraka wa tacaala shantan ayaynu halkaana ku sharaxaynaa toban baan maraynaa shan baa inoo hartay shantaana cashar gaaraan ka dhigaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin